samuu'eelkii koowaad cutubka labaatan iyo koowaad oo markaasaa dabadeedna daa'uud wuxuu noob ugu yimid wadaadkii aximeleeg ahaa oo aximeleegna daa'uud buu ka hor yimid isagoo gariiraya oo wuxuu isagii ku yidhi war maxaa keligaa kaa dhigay oo nina kuula socon waaye oo daa'uudna wuxuu wadaadkii aximeleeg ku yidhi boqorkii baa i amray oo muraad ii soo diray wuxuuna igu yidhi ninna yuusan waxba kaa ogaan muraadka aan kuu diray iyo waxa aan kugu amray toona oo raggii dhallinyarada ahaana meel baan kula ballamay haddaba bal maxaa gacantaada ku jira bal isii shan xabbadood oo kibis ah amase wax alla waxa yaal markaasaa wadaadkii wuxuu daa'uud ugu jawaabay kibis la wada cuno gacantayda kuma jirto laakiinse waxaa taal kibis quduus ah haddii ragga dhallinyarada ahu naago ayan taaban kolkaasaa daa'uud wuxuu wadaadkii ugu jawaabay sida runta ah intii saddex maalmood ah naago waana laga dhowray oo markii aan soo baxay ragga dhallinyarada ah weelalkoodu quduus bay ahaayeen laakiinse inkastoo uu socdaalku mid caadi ah yahay bal maanta intee bay weelalkoodu quduus sii yihiin sidaas daraaddeed wadaadkii wuxuu daa'uud siiyey kibis quduus ah waayo halkaas kibis ma oolin kibistii tusniinta mooyaane taas oo rabbiga hortiisa laga soo qaaday si kibis kulul loo dhigo maalinta tii hore laga soo qaado oo maalintaas waxaa halkaas joogay nin ka mid ah saa'uul addoommadiisii oo kaasna rabbiga hortiisaa lagu hayey magaciisuna wuxuu ahaa doo'eeg kii reer edom oo wuxuuna ahaa kii madaxda u ahaa xoolo jirrada saa'uul markaasaa daa'uud wuxuu axiimeleeg ku yidhi waxba miyaanad haynin waran amase seef waayo sooma aan qaadan seeftaydii iyo hubkaygii toona maxaa yeelay waxaa isoo dedejiyey muraadkii boqorku ii soo diray oo wadaadkiina wuxuu yidhi bal eeg waxaa halkan eefoodka dabadiisa taal iyadoo maro ku duuduuban seeftii golo'aadkii reer falastiin oo aad dooxii eelaah ku dishay oo haddaad doonaysid inaad taas qaadatid iska qaado maxaa yeelay taas mooyaane mid kale halkan ma taal markaasaa daa'uud wuxuu yidhi taasoo kaleba ma jirto ee bal ii soo sii markaasaa daa'uud kacay oo maalintaas wuxuu u cararay cabsi uu saa'uul ka qabay aawadeed oo wuxuu u tegey aakiish oo boqorkii gaad ahaa kolkaasaa addoommadii aakiish waxay isagii ku yidhaahdeen warsawkanu ma aha daa'uud boqorkii dalka oo soo midkoodba midka kale gabay uguma celin iyagoo cayaaraya oo leh saa'uul wuxuu laayey kumanyaalkiisii daa'uudna wuxuu laayey tobanyaalkiisii kun oo daa'uudna erayadaas qalbiguu ku haystay oo aad buuna uga cabsanayay aakiish oo ahaa boqorkii gaad oo markaasuu dabeecaddiisii hortooda ku beddelay oo wuxuu iska dhigay mid waalan markuu gacmahooda soo galay oo wuxuu xagxagtay albaabbadii iridda oo gadhkana dhareer buu iskaga daadiyey markaasaa aakiish wuxuu addoommadiisii ku yidhi war waad aragtaan inuu ninku waalan yahay haddaba bal maxaad iigu keenteen war ma waxaan u baahanahay niman waalan oo ma taas aawadeed baad ninkan u keenteen inuu hortayda isku waalo war ma ninkan oo kalaa gurigayga soo gala